Hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka o dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa arbaca lix iyo labaatanka februari sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya sahre ciidle nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho oo ka dalbaday dowladda inay door ka siiso ka qaybgalka doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij ku saabsan saamaynta ay shaqola'aantu ku yeelato dhallinyarada ka soo baxa jaamacadaha
bowram imka waxaa ka jira ugu yaraan ilaa lix jaamacadood arday gaadha ilaa kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol meelaas ayaa kasoo qalin jabisa sanad walba ardaydaasi wax shaqaa ama rajo oo ay shaqadee inay helayaan ay ka qabaanin aad bay u yartahay sababtuna waxaa weeyaan
barnaamijka intuu socday ayaad ku dhegeysan doontaan warbixintaasi sidoo kale waxaan barnaamijka ka maqnayn dhinacaayo heesaha
heestaasi xurmo goordhow ayaynu ka wada bogan doonaa marka horese qodobadii waxaad kalooad maqli doontaan qodobo kale iyo ciyaarihii marka horese warkii dunida
jawaabta uu maraykanka ka bixinayo ka hortagga coronavirus ayaa waxa ay kala qaybisay xubnaha sharci dejiyaasha maraykanka talaadadii xili xubnaha dimuqraadiga ee kongareesku ay kasoo horjeesteen hadal madaxweynaha maraykanka kasoo yaray ku aadan sida loo xakameynayo coronavirus gudaha wadanka maraykanka trump ayaa waxa uu shalay sheegay in maraykanku coronavirus si wanaagsan uu u kontaroolay islamar ahaantaasina xuduudaha ay markaasi si wanaagsan u hagaajiyeen isagoo sheegay in ay u baahan yihiin in la meel mariyo laba dhibic shan bilyan oo dolarka maraykanka si wax looga qabto dhibaatooyinka deg deg ah ee coronavirus hase yeeshee agaasimaha xarunta ka hortagga cudurada ee maraykanka nancy ayaa waxa ay sheegtay in ilaayo hadda maraykanku ka hortay coronavirus balse marka la fiiriyo sida dalalka dunida uu ugu faafayo ay tahay in si weyn looga fijignaado cudurkaasi coronavirus
waddamada sacuudi arabiya baxrayn iyo masar ayaa toddobaadkan ku dhaqaaqay inay dib u soo celiyaan adeeggii boosaha ee ay la lahaayeen waddanka qatar taasi oo u muuqata in waddamadaasi ku yaala khaliijka carabtu ay ka qaadayaan cunaqabatayntii ay saareen saddex sannadood ka hor waddankaasi qatar ee ay dariska yihiin dalka imaaraadka carabta ayaa iyagu toddobaadkii hore amaba bishan februari sagaalkeedii ku dhawaaqay inay dib u soo celinayaan adeegii boosaha sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobay ee ka mas-uulka ah boosaha iskaga gudba qaaradaha adduunyada wadanka cumaan iyo kuweyt ayaa iyagu diiday xilligii ay go-aansadeen wadamada kale ee khaliijku inay cunaqabatayn saaraan dalka qatar in ay iyaguna go-aankaasi oo kala qaataan xilligaasi oo ahayd sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii
door wanaagsan halkaaad warkaasiad ka dhegaysanayseen waa v o a wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa beryahan waday kulamo dadweyne ku saabsan dib oogista dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya dhallinyarada aqoon-yahanka ee ku dhaqan muqdisho ayaa dalbanaya in door weyn laga siiyo wadatashiga ku saabsan dib u eegista dastuurka iyagoo ku andacoonaya in dastuurka uu taabanayo mustaqbalkooda warbixin arrintan la xiriirta muqdisho waxaa kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle maalmihii lasoo dhaafa wasaaradda dastuurka soomaaliya waxay kulamo dadweyne looga arrinsanaya arrimaha dastuurka ku qabanaysa magaalada muqdisho dhallinyarada ayaa si gaara isha ugu haya kulamadaas cabdiraxmaan cabdulqaadir bunow oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala muqdisho ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada in haddaysa muuqan door weyn oo dhallinyaradu ku leeyihiin kulamada wada tashi ee soconaya arrintan waa arrin aada uga ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dalinyarada ku nool dalka oo aada u daneynaya inay ka mid noqdaan arrimaha siyaasadda sababna ay tahay inay wax badan ay ka ogaadaan dastuurka iyo qaabkiisa waxaad ila muuqataa dabcan wasaaraddu inay aada ayada xoog u saarayso in si gooni ah iyo cid ashkaas ayada markaas ay isleedahay aada ku martiqaadid oo aan isleey bulshada dhan ma wada taabanayso inay inta badan ay involver ku yihiin dhalinyaraduna aysan wax badan aysan ka ogeyn dastuurka balse aad u moodo in ay aada banaynayaan inay wax badan ay ayagu qayb ka noqdaan marka waxay ila tahay xoogaa waxaa jirto ishamdarro wasaaradda xaggeeda iyo dhalinyaradii oo ayago gaab meeshaas dhexdooda ka jiro cabdiraxiin ayaa sheegay inaysan doorkii ay ahayd dhallinyaradu inay ku yeeshaan arrimaha dastuurka haddaysan muuqanayn marka la firiyo kulamada iyo doodaha socda halka wadanku u socdo haybsiga siyaasadda dowladda federaalka iyo gobolada marka waxyaaba badan waxaa jira meeshaas cabdiqaadir u baahan in dib loo fiiriyo dhalinyaraduna ay aada ugu baahan tahay inay dastuurka wax badan ka ogaadaan because haddiisa maanta dastuurka waxba la soconin beri uma suurtagelayso inay qaybo badan oo ay ku haminayaan inay ka qayb qaataan dhalinyaradu waa dhalinyaro wadankaa joogtay waa dhalinyaro hami iyo wadan jaceyl iyo waxyaalo badanoo ku jiro marka waxa isleeyahay barnaamijkaas xoogaa waxaa loo baahan yahay wasaaradda naftirkeeda inay hoos u fiiriso oo weliba maaragtay dhalinyarada aada maaragtay xooga loo saaro bunow ayaa sheegay inta laga gaaraya afti dadweyne inay tahay in banaanka lasoo dhiga doodaha dastuurka maadaama go-aan loo gaaraya bulsho boqolkiiba todobaatan shan dhalinyaro ay yihiin inta laga gaarayo maaragtay afti guud wadankana maaragta la mariyo ay bulshadu dastuurka u baahan yahay dastuurkana bulshadu u baahan yahay kasabna ay tahay in la mariyo oon maaragtay aan meela oo gooni gooni ama qolo gooni ah aan aan lagu xalin ama dad ashkaas goonaha go-aanada aysan ka qaadato guri maaragtay muslimka lagu qoro dadka loo soo bandhigay marka waxaan ku talin lahaa in wasaaraddu ay la shaqeyso dadka dhalinyaradeed iyo bulshada qaybadeeda kala duwan dadkiina ay fahmaan macnaha dastuurka uu leeyahay inay fahmaan marka saasaan ku talin lahaa cabdiraxiim bulow ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada in dastuurka kumeelgaarka guud ahaanba uu taabanayo mustaqbalka dhallinyarada wasaaradda dastuurka soomaaliya oo la xiriira waxay ii sheegeen in dhallinyarada hadda door wanaagsan ay ku leeyihiin cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
door wanaagsan markana dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan warbixin iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeya ee ciyaaraha hase yeeshee dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta xurmo fanaaniinta xariir axmed iyo misxiis
berkayga wareemo igu reebay igu reebay boholyo igu reebay igu reebay boholyo Thank you. jeclaayey haatan baala leeyahay sowma soo boqoleen barataada ku nooshahay baryo kuma nagaadeen abuureeqadan jeclaayey haatan baala leeyahay sowma soo boqoleen barataada ku nooshahay baryo kuma nagaadeen
qorkan jeclaayo bashihii naftaydo bahwadaag jacaylkii boga iyo wadnaha iyo igubaah igubaah jirhkoo idil igubaah igubaah jirhkoo idil boqorkan jeclaayo bashihii naftaydo bahwadaag jacaylkii boga iyo wadnaha iyo igubaah igubaah jirhkoo idil igubaah igubaah jirhkoo idil inta aan bukoon baybi bastayaana noqon baybi inta aan bukoon baybi bastayaana noqon baybi igabaana caashaqa baybi ilabaygsa nolol wacan baybi igabaana caashaqa baybi ilabaygsa nolol wacan baybi
inta aan bukoon baybi baste aana noqon baybi inta aan bukoon baybi baste aana noqon baybi iga baanu caashaqa baybi ila beegso nolol wacan baybi iga baanu caashaqa baybi ila beegso nolol wacan baybi
inta aan bukoon baybi baste aana noqon baybi
inta aan bukoon baybi baste aana noqon baybi
iga baana caashaqa baybi ila beegso nolol wacan baybi iga baano caashaqa baybi ila beegso nolol wacan baybi
waa hagaag heestaasi xurmo iyo fanaaniinta codadkooda ku wada qaadayay xiis iyo weliba fanaanka xariir intaa haddii aynu kaga nimaadno mar kale ayaynu dhinacii warbixinaha ku noqonaynaa ee ardayda jaamacadaha ka qalinjabisa magaalada boorama ayaa ka walaacsan shaqala-aan ka jirta gobolka xili ay soo kordhayaan ardayda kasoo qalinjabinaysa jaamacadaha wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa ka wareystay qaar ka mida dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha ku yaala magaalada camuud ee aan shaqo helin horta magacaygu waa cabdiqaadir jaamid ilaahi waxaan ka mid ah dhallinyaradan reer awdal haddaan su-aashaasi ballaaran ugu jawaabo horta wax mid baa meesha taallo waxbarashadii oo kor u kacday tiradii waxbarashada oo ardayda soo qarjibinaysa jaamacada aad u badan yihiin Een, aqoontii dhallinyartu ay baranaysana ayna aad uga furnayn wax ku tacalluqa dalkii oo sida sistamka somalilan ka jiroo kale een, oo ka- kala duwanaansho badan jiro wixii eh, ma- takhasuskii soo qaatay ardaygu iyo waxa kala duwan eh, shaqada taalla dalka sidoo kale shaqo badan oo dalkii taallaa ma jirto oo koobni badan baa jirta xaggii shaqada iyo fursadihii mid kalena way jirtaa sistamkii dhanaa ee jiray ee dowladnimadu in iyadoo ay abuurto shaqooyin laga rabin wax shaqo ay abuurtay meesha ma taalo iminka hadda la arkay dee barnaamij yar oo, een, kooban oo aadna looga cabanayo maalmahan eh, sidaad ku aragtay eh, baraha bulshada ee shaqo qaran lahaa oo dhaliil badan kasoo baxayso sida loo qaadanayo iyo qaabka loo marayo iyadoo wax badan oo ka qaldayo ka maqan yahay daafurnaantii mid kalena way jirtaayo dowladda lafteedu xaggii laga rabay dhallinyarta inay iyadu samayso shaqo abuur ay u samayso een, qaab loo maareeyo een, shaqala-aantan bahsan dalka jirta ee weliba dhallinyarta haddii la qiimeeyo boqolkiiba toddobaatan kor dhaafay camal la-aanta dowladdu lama yimin horey waxaa u jiray urur lagu magacaabo dhalinyarta somalilan oo soonyo la yidhaahdo ururkaasi ma garan karno wax weliba u soo kordhiya dhalinyarta mid labaad baa jirto dowladdii somalilan iminka madaxweynuhu halkii laga sugayey inuu la yimaado qorsho cusub dhalinyartii aqoonta lahayd waxbaratay inuu wax u qabto wuxuu keenay in dib loo soo koobo oo mashaariicii iyagu qaataan oo kan sanduuq dhalinyara sameeyey oo wasiiro iyo siyaasiyiin ku soo koobay halkii laga rabay inuu dhalinyaro la yimaado
magacay waa maxamuud faarax warsame waxaana barasaro jaamacadda camuud ka dhiga culumta dhaqaalaha iyo siyaasadda haddaan su-aasha u soo daadegoynaa buuram imka waxaa ka jira ugu yaraan ilaa lix jaamacadood arday gaadha ilaa kun iyo afar boqol ama kun iyo shan boqol meelaas ayaa kasoo qalin jebisa sanad walba ardaydaasi wax shaqaa ama rajo oo ay shaqadee inay helayaan ay ka qabaan aad bay u yartahay sababtuna waxaa weeyaan horta kow nambarkii soo baxayay iyo shaqooyinkii fursadihiiba ayaa kala badan qodobka labaadna waxaa weeyaan magaalada buuram oo kale male airbood shaqeeya sidoo kalena dekedana male warshado wax soo saaro oo dadku shaqo tagaana male ama kambaniyo waaweyn oo shaqeeya kuwaas markaa waxay keenayaan dhalinyaradii inay markaa meelo kale ay eegaan oo ay muqdisho oo kaliya bay tagaan inta badan deeqaha lagu bixiyo shaqa abuurka ee dhalinyarada la siiyo soomaalida weliba sanadkan aan ku jirna ayaan filaya mise sanadkii hore dhammaadkiisii lacag ilaa hal milyan iyo lix boqoloo kun oo dollar ayaa layidhi waxaa lagu shaqo loogu abuurayaa dhalinyarada magaca booramana kuma maqal booramana inkastoo lagu tilmaamo meelaha u shaqala-aantu ugu badan tahay somalilan gudaheyga marka la yimaadana ma jiraan barnaamij dhammaystiran oo wada gaaraya gobolladoo dhan oo la diiwaangelinaya dadka shaqadala lagana fikiraya si shaqa looga samayn lahaa oo waxaad moodaa sistamkeenan qabiligeena nool nahay in shaqooyinkii ay dad u xidhnaadaan oo masalan shaqadii wasaaradda ka soo baxaysay tii hay-adaha kale dowladda ka soo baxaysay wixii oo dhani waxaad moodaa inay inay dad gaara u xidhmayaan marka caruurtii niyajab badan baa ku jira haddaan la gaadhinna tahriibkii uu bilaabmi amni daraaga ayaa ayaa ka iman karta marka arrimahaasoo dhanba way jiraan dhallinyaradii iyagii baan shaqaysanayn shaqooyinkii waa jiraan dhallinyartii wax baratayse shaqooyinka qaar way saluugayaan arrintaas seed u aragtaa khadar adoo ku bilaabaya magacaaga saddexan magacaygu waa khadar maxamed xasan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada boorama aqoonta laga baranayo jaamacadaha iyo shaqooyinka maarketka yaalla isma leeko oo shaqooyinka ayaa aada u kooban waxaana jirtaa shaqala-aan xooggan taasi waxay keentay in nambarka dadka shaqala-aanta ay u kor ugu kaco waa ta koowaad ta labaadna waxa weeye aqoonta lafdigeygii la bartay ayaa inta badan u baran aqoonti yariya oo aan technicalahaynoo xirfadiibaa meesha ka maqan wadamada qaarkii waxaa aada loo doorbidaa in xirfadaha lasoo kordhiyo maxaa yeelay iskilku dadka ku bartaa shaqooyinka ay helayaan fursado way ka badan yihiin waxa ugu badan ee laga sugayaa inay shaqala-aanta ay shaqooyin u samayso dhallinyaradaasi soo qalinjabinayana waa dowladda dowladduna ilaa hadda siyaasad cad kama leh oo ay dhallinyaradaasi lagu shaqo geynayo ama ma jiraan waana meesha ugu badan ee haddii riijankeenna ama magaaladeenna booramaan eegno siday sheegeen tiimkii iga horreeyeyba way yar tahay in la helo meel ay ka shaqeeyaan boqol nin oo dhallinyarada oo jaamacadda ka soo qalin jabay kuwaas waxay ka mid ahaayeen dhalinyarta aqoonyahanka ee ku nool gobolka awdal oo aanu ka wareysanaynay shaqala-aanta ka jirta guud ahaan gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama iyo dhalinyarta ka qalin jabisay jaamacadaha sida ay fursado shaqo u abuuran lahaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashimna markan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii ugu dambeeya ee ciyaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha shalay kulamo xiiso badan oo ka tirsan champions league wareegga lix tobanaad ayaa dhacay kuwo kalena maanta ayay dhacayaan lugta koowaad ee saaragga gurubyada isreebka ayaana lagu guda jiraa kulamadii shalay dhacay waxaa ka mid ahaa naadiyada chelsea iyo bayan munikh oo ku ciyaara dalka ingiriiska ayaa waxaa kooxdaasi naadiga bayan munikh ay ku awdroonatay saddex gool iyo waxba halka kulan kale oo xiiso badan uu ka dhacay gegada san paulo ee naadiga napoli ee dalka talyaaniga waxaana labada kooxood labada kooxood aan iraada napoli iyo barcelona ciyaartoodaasi ku dhammaatay gool iyo gool maanta kulamo kale ayaa dhici doona intaan kulamada maanta dhici doonaan falanqayn cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha si weyn isha ugu hayay ayaan kala sheekaysanayaa kulanka ugu horreeyay chelsea iyo bayn munich oo ka mid ah kulamadii isha lagu hayay ee chelsea maxaa haleelay baa la odhan karaya marka la fiiriyo guuldarrada xoogan ee gurigooda weliba ka soo gaartay naadiga bayn munich waa mahadsan tahay jamaal chelsea iyo bayer munich markaa fiirisid heerarka ay hadda ku kala jiraan kala duwanaansho ayaa jira oo bayer munich waa koox isu soo haysatay in muddo ah laakiin chelsea waxaa moodaa koox ku jirta isbadbedel iyo dib u dhis marka ciyaartooyda chelsea u ciyaaraysay qaarkood ma lahayn khibradda ee koobka horyaalada yurub haddii aad fiiriso monti iyo abraham iyo ciyaartooyda la midka ah sidoo kale tababare frank lambard wuxuu la dhibtoonayaa inuu kooxdan ku soo celiyo waddadii saxda ahayd taas marka waxay keentay in bayer munich oo khibrad u leh markaa fiirisid tiago alcantara oo kale thomas muller oo kale ciyaartooydaas oo kale yani ciyaartooy tobankii sano u dambeysay ciyaaraysa waa champion league marka taasaa waxay keenaysaa marka khibradda la dheeryahay iyo sidoo kale dhismaha kooxda bayer munich isfahamkooda iyo frank lambard oo ciyaartooydiisa xitaa kala dooran laha maalin waxaa ciyaaraya jeru maalin waxaa ciyaaraya abraham weerarka markaa fiirisid maalin williana ciyaarayo maalin ros barkley marka doorashada frank lambard ayaa aad ugu adag marka lambard cadaadis ayaa saaran wuxuu ahaa ciyaartooyga ugu fiicnaa chelsea markaa fiirisid ninka ugu goolasha badan taariikhda chelsea laakiin taariikhdaas iyo waayahaas fiican oo isagoo ciyaaryahan uu chelsea kusoo qaatay waxaa lais weydiinayaa shaqadiisa maxay ka tari kartaa ma badbaadin kartaa abramovich oo lagu yaqaana inuu tababaryaasha celiyo marka waxaa leeyahay weli hadda waxaa kasii dhammaanaya dulqaadkii uu u hayay frank lambard waa tahay haddii aan dib taariikhda ugu laabano labada kooxood waxa ay champions leaga la xasuustaa kulmeen sanadkii faanalihii markaas kooxda reer london ay afar iyo saddex rigoorooyin ku badisay markii ciyaarta ay ku dhammaatay gool iyo gool oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen afar jeer ayay sidoo kale kulmeen dhammaan tartanada marka la fiiriyo labada kooxood ee chelsea iyo mine munich waxaana ay iska dhaliyeen toddobiyo toban gool oo u dhiganta qiyaastii afar dhibic shan labaatan gool kulan kasta oo ay labada kooxood wada dheeleen shalay sidoo kale waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha barcelona iyo napoli inkastoo kulankaasi gool gool uu kusoo dhammaaday haddana ma la filayo natiijadan labada kooxood markaad fiirisid lama filaynin marka la fiiriyo xaaladda ay ku jirtay kooxda napoli oo aad xusuusato intii ay ceeriyeen carol ancelotti waxay keeneen gatuzo marka waxaa la dhihi karaa un ciyaar aan la filayn inay sidaas u dhacdo ayay ahayd marka waxaa la tegi doonaa garoonkii weynaa kooxda barcelona camnew marka dadka ciyaaraha falanqeeya ma filayaan halkaas in ay napoli rajo weyn ku yeelan doonto inkastoo ciyaaraha ay waxyaabo mucjisaada ka dhacaan laakiin markaa fiirisid sida ay barcelona garoonkaas ku tahay marka laakiin chelsea ayaa la dhihi karaa rajadeeda aad ay u xun tahay oo kooxda faa'iidada weyn gaartay waa bayer munich ciyaartan laakiin napoli iyo barcelona weli way furan tahay laakiin waxaa loo badinayaa barcelona inay garoonkeeda awood ugu sheegan doonto napoli napoli ayada goolka ku hormartay dres martins ayaa u dhalay daqiiqadii soddonaad waxaase u barbariyey konton iyo toddoba daqiiq markay maraysa naadiga barcelona xiiraan antoa griezmann labadan kooxood waa kulankii ugu horreeyey ee tartan noocan oo kale ah ay isaga hor yimaadaan kulankaasi shalay dhex maray waxaa sidoo kale napoli ay ahayd in laga reebay koobka yurub koobka yurub laga ciyaaro ee champions league ama koobka kaleba mar kasta oo koox spain ka socota ay la ciyaartay markaasna waxayd laba jeer oo hore oo real madrid marna saddex gool gool laga awtroonaaday sanadkii kunsaaaboqosieeaoddii iyo maroo sidoo kale looga awtroonaaday laba gool iyo lix gool ee champions league wareegii lix tobanaad haddoo kale oo ay waannu arki doonaa sida kulanka xiga uu noqon doono maanta laba kooxood oo waaweyn ayaa isaga hor imaan doona gegada naadiga sandiego bernabe ee real madrid real madrid iyo mancity iyo olympic leon iyo juventus adoo soo koobaya cabduqaadir bal kulmadaas fiir waa mahadsan tahay real madrid iyo iyo iyo iyo manchester city si hadda ka hor ay iska hor yimaadeen hal gool iyo waxba waxaa ku badisay kooxda real madrid marka waxaa laleeyahay guardiola waxaa ku adag inuu ka badiyo kooxaha sbanishka sidii uu barcelona uga soo tegay haddii aad xusuusato isagoo bayer munich wato ayay ku adkaatay in barcelona iyo real madrid iyo atletic madrid ba way kusoo aadeen oo koobka ayay ka reebeen marka khibradda ay leedahay kooxda real madrid ayaa loo badinayaa inay groub ay ka soo bixi doonto kulankan waa tahay sidoo kale naadiga leon waxay la ciyaari doontaa yuventus oo ay martigelin doonto waxyaabaha kusoo koran waan idiinso gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogtaa aad baad noo mahadsantahay cabdiqaadir
mar kale ayaynu gabagabadii ayaynu soo gaadhnay ee dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno aamine dhool iyo fuaad cadde
waad igu dhagtaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhudiga dhigte dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe igu soo dhowow iijiib gacmaha dhigaabanaho u dhimaanaye igu soo dhowow iijiib gacma dhigaabanaho u dhimaanaye
waa hagaag heestaasi ayaannu ku soo gabagabaynayna idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo marka aynu hawada mar kale ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidloo idinleh sidaa ay nabadgelyo
hiddaha aan kula dhise